waad mahadsan tahay tuladan waxaa lagu magacaabaa tulada gaaloos dhanka bari labaatan kilomita waxay ka hagtaa degmada jowar waxay noos timaadaa degmada jowar oo maalmihii lasoo dhaafay ayaa dadka deegaankaasi ku nool iyo tudaadkii tuleyn kale ay shabaabku lacaga digleynaan dabaad ku hayeen in ay ka qaataan lacaga baada hase ahaatee shacabku wuu diiday marka habeenimada waxaa lahaa hawiyaa qaatay si goaarnaa kusoo galeen dib ayay qabansiiyeen sahaata dadkuma uusan geyeen wax halkaas ku baabaa guryihii iyo geedo halkaas u yilay marka odayahan waa wax caadadooda ah oo shacabka ay had iyo jeer ay kula dhaqaaqaan waad mahadsan tahay hadda guryaha lama hadlajin hasaatee dad ku soon oo habeenimada waxaa lahaa ii sheegay oo qaar kamida mas-uuliyiinta maamul gobolka shabeelaha dhexe ay kamid yihiin waayay sheegeen in tuladii dib u ahaanba inta badan ay gubatay maadaama iyagu ay dib iyo bisina ay ku shubayeen oo istaashana marka waad garan kartaa in ay daaleen oo ay ka tuban maayeen oo wax hadda isxaanan jiray mala wax oo hadda farukuturis ayaa tuulada ka haray marka maalmihii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale tuulo ku dhow oo layidhaha war iise ay isku dayayeen in ay qarax walxa qarxa geliyaan oo aasaasay ay walxa qarxay ay ay ku halaagsameen odayaal deegaanka ay ka qafaasheen maadaama ay lacag baada weydiiseen iyana ay diideen washii marka qaar kamida weli way haystaan qaar kamida dadka deegaanka waxgaradka ayaa u tegayno haddii aadan dhigin tilaaba aynu qaadaynaa waa inaynu isugaarsanina ma garat bal hadda tuulada ay shabaabka gubeen magaalada jowhar meeqa kilomitr ay u jirtaa tuuladana waxay jirtaa labaatan kilomitr waxayna ka xigtaa dhanka bari marka shacabka ku nool ayaa ka biyadiiday waxyaabihii ay kusoo rogaan baabaahayd ay ka qaadi jireen marka waxay sameynayaan oo ay kusoo hareen in ay falal kala duwan ku sameeyaan shacabka maadaama shacabka oo kacay oo iska eliya oo dhagartooda oo koo helay ciidamo dawladana howlgal ay kula dagaalamayaan ay ka socdaan deegaanadaasi marka waa caadadooda haddii ay kooxdan tabareereyseen ay shacabka ka argoostaan hadda xaalada tuulada la gubay waa side dadka tuulada ku noolaa habeenada xalaabaa way barakaceen dhanka degmada joora ayay intooda badan xala usoo baxeen sidoo kale tuula ku dhow waa lagu magacaabo jameec oo ayay inta badan xala usoo weydeen dadka halkaas ku noolaa tuulada yaa ku sugan tulada hadda ayagoo carareenba wax hadda meel qabsan kara ma aysan ahayn si loo sheega waa laba gaari hoomey ah ayay ahaayeen marka way tageen markay dib qalabseenba waa maalinta ay kusoo galeen marka meel ay hadda ku sugan yihiin ma jirto ciidamada dawladda iyo hadda saaka ayay dhaqaaqeen kooxihii ayay raadiyeen sahatee weli ma cadda ciidamadii in ay haleeleen kooxaasi dhumalaysanay in kale sidoo kale maalmi lasoo dhaafay ayaa duqdaymo ku socdeen ay iskaashanayaan ciidamada dawladda iyo amisom degaanada ku dhumalaysan ku dhumalaysanayaan oo ku hoostaga degmada mahadbay marka waa kooxa nafla caadiya oo shacabka marka dhibaatadooda ay kusoo hartayna u geystaan kaasi wuxuu ahaa wakiilka warbaahinta qaranka u qaabilsan magaalada jowhar abukar maxamed bacadle aad baad mahadsan